Kulankan oo wada talada u kahayo oo ka saabsanaya qorshe shaqo sanadeedka degmada Cadaada, Yallan Qobod iyo bulshada qaybasha Sheldubanga, walibana ku qayb galaya maamulka degmada wasiiro ku tirsan maamulka galmudug iyo qaybo Sheldubang ee bulshada intii kulanka uu sadareeray waliba diiradda laga saari doono caqabado adeegyada arrimo bulshada ku jira iyo haan horumarka lagu sameeyo sanadka sidii sanado kale walanku qowda lahaay caqabado jira gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaada Abdaxkiin Maxamed Cali ayaa sheegay in uu kulanku uu eed muhiim u siinkayo bulshada degmada Cadaada waa mashruuc la socda waxay ka mid ahaa tababarka dowladaha hoose iyo habka u shaqeeyaan nidaamka maamul daadejinta iyo dowlad wanaagga oo iswata hanaankii maamulka dakhliga lagu baranayay ama lagu kormeerayay oo isla socda iyo buuggii horumarinta degmada cadaado hadeedii afka loo soo gaabiyey district development framework oo runtii shaqo aada u badan waqti aada u badan la geliyey dadka golaha iyo shacabkuba ay si fiican usoo xuleen iyo hadda oan joogno qorshihii sanadlaha ahaa anigu agbaleenkii ahaa aan joogno runtii shaqooyinkaasi dabajoogga aan soo qabanay waxaan rabnaa inaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiimkeeda oo nuur uu agaasimo ka yahay inaan runtii u mahad celino habka wanaagsanoo ay usoo shaqeeyeen annagana insha allahu casharadii aan qaadanana waa dabaqi doonaa nidaamka maamul wanaagga iyo dowlad daadejintana insha allahu meeshiisaan kasii wadi doonaa qorshe sanadeedkana maanta la rabaa saas oo kale inaan wax wanaagsan usoo dooranno wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo gudaha federaalka iyo reerhaliisiyowka dowladda galmuduga cumar maxamed diiriye iyo ku hadalaya muhiimadda mashruucan uu soonanka baaqi bulshada iyo ku faa'iidaysadana mashruucunga
ay tahay degmada cadaado degmadii u horeysay ee koonfurta soomaaliya laga hirgeliyey inuu daana kusoo shaqaysay mashaariic badan oo degmadan u hirgeshana uu ahaa mashruucaasi mashruucii looga faa'iidaystay haddana aan rajaynayno maadaama ay tahay degmada keliya ee galmudug laga qaatay mashruucan dowlad kaab inay sidaa iyaduna hormuud usii ahaan doonto mashaariic badan oo wax ku-ool u ah degmadana ay u doori doonaan mas-uuliyiinta iyo halkan maanta fadhisa ugu horeeyaan golayaasha deegaanka golaha deegaanka ee degmadu iyo ururada bulshada dabcan waa idiin qorshaysan yihiin mashaariicdii sidaa u kala dooran lahaydeen iyo sida idinkuu kala muhiimsan yihiin inkastoo aan arkay dhowr jeer doorashooyin degmooyin ka dhacahayo bulshada laftigeedu isan inta badan isku aragti ka noqon waxyaalaha la dooranayo oo hadda ka hor beri dhexe mashruuc kale oo gaalkacyo ka dhacay waxaan arkay dhallinyaradoo kale waxyaala gaara baahyo gaara xiiseeyaan oo iyaga maskaxdooda ku jirta oo ay jecel yihiin in magaalada laga hirgeliyo hooyooyinku barnaamijyo ay jecel yihiin iyaga magaalada in laga hirgeliyo si guud magaalada barnaamijyo waxaa jira si guud waxgaradka magaaladu uu farta ku fiiqayo oo aada u dareensan yahay marka waxaasoo dhan waxaa la rabaa in la mideeyo